madax xasan ugaas khaleef oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa wuxuu kasoo horjeestay ciidamo la doonaya in loo qaado magaalada dhuusamareeb kuwaas oo ku sugan magaalada beledweyne haddaba aan wada daawano shirka jaraa'id ugaas xasan ugaas khaleef
maanta waxaan ka hadlayaa arrimaha ka taagan beledweyne oy soomaali badan wax isweydiinayso waxa ka jira gobolkan muddo laga joogo labaatan daqiiqo waxaa ila soo hadlay wasiir ku-xigeenka gaashaandhig wuxuu igu yidhi xaad u diideen ciidanka beledweyne laga qaadi lahay soomaalida waxaan u sheegayaa annagu ciidan ma diidin ciidan waa ciidan ciidanna shaqo kuma lihi laakiin waxaannu diidnay waa carruur macawisyo wadato annagu nin tuuto gashan iyo nin qoray wata iyo wax shaqaa kuma lihi laakiin ilmo yaryaroo inta la soo arooriyo macawisyo loo guntiyey oon darees lahayn oon qoray lahayn aan diidnay soomaalidu ha ogaato waxa ka jira beledkan ninka ila soo hadlay wuxuu igu yidhi waxaan ahay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga su-aasha isweyddiin rabta marka war yaa wax diiday ciidan dawladeed waa la gartay ilmana waa la gartay annagu waxaan diidnay waa ilmo ma ahayna ciidan ma diidin mana diidi doonno mana diidi karno intaas waxa dheer culayska nooga yimid dhuusamareeb hana laga dulqaado hana laga dulqaado waa sheegaynaa annagu wixii ciidana shaqo kuma lihi laakiin carruur tirnada xaq waxaan u leynahay inaan diidno hadda ka horaa waxa dhacday dayaarad u n a ilmo yaryar oo isboortiska kuwa banooniga dheelaa lagu qaaday aye kuwii banooniga dheela ayaa la xaday hadda waxay joogtaa in la yidhaahdo ciidanaatiin ilmo yaryaroo macawshe wato war macawsaan wataa iyo askariyaan ahay ma isleedahay soomaali ha la weyddiiyo jawaabtu waa maya waxa looga dan leeyahay ama waxa laga rabo ama waxa laga baadi doonaayo gobolkan anugu ma garan madaxweynaha brime ministerka waxaan u sheegayaa ama aan la socodsiinayaa inaan annagu diidnay ilmo laakiin aana diidin askari ciidanka dhuusamareeb laga soo dirayna hana laga dulqaado sababtu maxay tahay annagu masaalaxa iyo nabadgellaan ka shaqayna haddii nalala garan waayo waa nin iyo nasiibkiisa shalay odayaalaa hadlay odayaashii hadlay hadalkoodii waxaa loo turjumay oo la yidhi xawaadle ama reer hiiraan ba ciidankiiay diiday war goormaan ciidan diidda annagu ilmo macawse wato gobolkan laga soo arooriyo min jalalaqsi ilaa afcad boqonkori maxaas bahashii kale ii sheeg coomaad baanyaaley ayaanu diid nin macawis wato askari miya waa maya okay maxaa loo leeyahay askaraa la diiday marka annagu wax askari oon diidnay oon ku shaqalaynay askarina kuma shaqalayn laakiin waxaan diidayno waa carruurtayda carruurtaynana qof nin ma dhihi karo qof axad ilaahay abuurtoo dhihi karo cunugga aad dhashay ma diidi kartid ma jiro haddaba waxa laga raadinayo gobolkan way iska soo bix waxaan maqlaayay ciidamo isku dhafa warbaanyaalay dagaalaa ka dhacay maalmo dhoweyto ninkii dagaalka hogaaminayo janana aa yimid hadduu shalay shicib ahay oo saakin narjanaya oo labagalayaan ka soo jeedaa yidhaa ma wax shaqaynayaa okay inaan wax diidno waxna yeelna xaqaannu u leenna haddaba dawladda soomaaliya madaxweynaha ka bilow farmaajo khayre waxaa la socodsiinayaa inaan annagu ciidan diidin laakiin aan ilmo diidnay macawisyo guntan nin macawisyo gun- macawis guntan askari ma noqdaa askari sumadow leeyahay dareesow leeyahay hubou wataa waxaa shaqadaynaba maaha laakiin cunug yaroo macawis gunta oo macawista gurigiisa kala yimid waa askari way isqaban la'dahay bahasha ee waxaan isweydiinaynaa soomaaliyey haggay la'dahay bahashu anigu ma garan qofaan hoo ma garan wasiirka xogeenka gaashaandhigga hadda ila soo hadlay muddo laga joogo labaatan daqiiqo mayaa nus saac su-aashaasoo i weydiiyey waa la yaab war annigu waxaan diidda ma jiro yah wuxuu igu yidhi warkii waa la- ladiin bedel maxaana loogu bedelo warka ninkii raba inuu wax ogaado ha yimaado ha arko wixii jiro dadka horeah adan iga daaya soo waxaa waaya marka dadku xuquuquu leeyahay ninkii xuquuqdiisa looga cayaarayo isagay jirtaa laakiin annagu fakarka aan qabno ama aragtida aan qabno iyo waxaan xaqa u leynahay waa sheegayna diidba iyo qaadashiyay ka falantaa dowladday ka falantaa shalay odayaashii hadlay in loo bedelo leeraa reer hiiraan waxay diideen ciidankii annagu ciidan ma diid haddaba waxaa su'aal u baahan ama isweydiin u baahan war ninka yidhi reer hiiraan ciidankiyay diideen xuu rabay xuu raadinay yah okay waaya haddaba dowladda waxaan leeyahay war dadku waa soomaali dhaqanna waa la raba horusocodna waa la raba annagu waxba ma diin arru cunug macawis wato in lagu sheego waa askari aan diiday bes wax kale oo yaalla ma jiro wasiirka gaashaandhigga ninka ku xigo markuu aniga saa i leeyahay muxuu raadina warkii markaan wadnay waxaan isla gaarnay inaan idhaahdo warkaale adigu imaaw indhahaada wax ku arag odayaashii shilahaad oo dhan warkoodii maxaa laga soo qaatay wax may diideenaa la yidhi waayahay macnahaas wuxuu yahay marka waxaadna dhihin haddii laguu yidhaahdo maxaa ku xigo annagu marka anigu shakhsiyan markaa xasanaan ah waxaan u arkaa sheekadan laga wada beledweyne sheekale mid kale ximbaarsantahy su-aashu markay isweydiin rabto waxaa waaye war maxay ximbaarsantahy yaa yaqaan qof waloo yaqaan mida ku jiraa yaa okay waaya gobol inta dad laga qaado ilmo yaryar laga qaado oo la yidhaah waa askar war askar haddee haddaad rabto waa buuxdaa iyadoo tuutale oo hubkeeda wadato meeshaa rabto ku shub laakiin adeenow liibaana carruurtaana loo dhaafo nin macawis wataa lagu leeyahay waa askari intuu askari goormow noqdo lama arag lama maqal waa weligeedna lama sheego askari sumadow leh dadka ku mid maaha kuma qaldami karo askari waa askari sumadow leeyahay dareesow leeyahay calaamadow leeyahay yah qorayoo wataa ma qaldami karaa waa maya haddaba intaas waxaan u sheegayaa dowladd madaxweynaha yah berritoodow ilaahay yidhaahne waa la hadli doonaa warku waa sii soconayaa intaan ku meeko wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu